horta aniga waxaa layga dhigay guddoomiyaha guurtiga beelaha wiya sida ku qoran boorkan gadaashayda ku qorane intaas waa ii ogoshihiin soo ma kaagee gacma waxaan rabaa inaan beelbeel ula hadlo beelaha soomaaliyeed beesha daaroodaan u horumarina waxaa ka dhashay ra-iisul wasaare gaar ahaan beesha harti hoos markii la geeyana ma jertayndhe waxaan ka rabnaa ninkaas waa u bogi weynay waxaan ugu bogi weynay qodobada soo socda cumar cabdirashiid waxaan rabnaa inay naga wadaan beesha daarood aan ka codsanaynaa caradoodii inay u ceshadaan sababtuna waxay tahay waxa uu sameeyey cadaalad daro oo waxa uu raray lacagtii qaranka wuxuuna u raray puntland u raray aerobortkay ali jirtay waa maqli jirteen raadia waa ka maqli jirteen idoo ma rabna laleeyahay falso weeye ay leeyihiin annaguna beerkaan dhulka ku hayna waxayna inay qabaan xagga u raray waxaan ka codsanaynaa marka beeshaas inay odagaas haddii ay baydankeeda leeyahin inay meel geeyaan waxaa jirtood ogtihiin ninka la yidhaha madaxweyne faroole oo maamul goboleedka puntland madaxda ka ah waxa uu soo tarxiilay soomaali taasina waxay caddaynaysaa in uusan soomaalinimo rabin kama hadlin cumar cumar cabdirashiidna kama hadlin yacni hadduu wax soo raray waxaa la rabaa ra-iisul wasaarehu inuu hadlo oo uu yidhaha war dadkaa soo rari aniguba qolo kalaa la joogaa meeshaan haweyska leh xamar meeshaguna wuxuu kuma hayaa fiiri hal xabana naguma darsan marka isaguna waa lacagtana waa u raraa dadkana waa soo tarxiila asaguna waana xukuma ma socona waxaas war ilahan ku dhaariya ma socona ma socdo laa ilaaha ila allah waxa uu samaystay waxa uu samaystay qaanuun wadci ah dastuurow hadda soo madmadoobay dafiiri dastuur waxay nagu darsadeen baase may keenaan xoog may keenaan waxay nagala qayb galaan dastuur noogu samaynaa kaasaa la rabaa haddana in lalaku xaalufiyo soo maha waxa uusan waxba ka qaban difaaci dalka wuxuuna ku mashquulay dantiisa gaarka ah yacni waa aragtiin meesha lasoo socdo dadku soo socdaan oo say dalki usoo qabsanayaan muxuu ka qabta maalina isagoo wax ka qabanayo miyaan la arko ciidanka ku dhex jiro wax abaabulaya dadki mihinta bal laga cunay oo waay degeda ka soo baxa faraqa lagu ritay baayo baarka dhulka kula dhufanaya si maalin walba ka imaanaya marka waxaas yaa sabab u ah saa sabab ah wuxuu ku guul daraystay inuu xoog iyo dhaqaale ka keeno ciidankiina waxaa la yidhi laba kun iyo shan boqol u ruqsaystay raashinkii iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo mushaarkiina waa ka goostay xoog iyo dhaqaale waxuu ku guul daraystay inuu xoog iyo dhaqaale ka keeno puntland wuxuuna mud wuxuuna maamulayay kaliya hantida haweeyo bis dekedaan eeraboorkaan annaga wax nooga soo degaan hal xaba ku malay iyagu hal shilimo uga jira ina cabdirashiid lama arko iyo daarood beesha digil iyo mirifle gaar ahaan mirifle waxaan ka codsanaynaa in ay shariif xasan sheekh aadan maxkamad horgeeyaan si loo baaro muddadii halka sano iyo barka ahayd maaliyaddii dalka ee kasoo xerootay gudaha iyo dibadda sida uu u maamulay iyo meesha ay ku baxday ayaan ka rabnaa isagan in la baaro ninkan waxa uu ka shaqeeyaa dhibaatada soomaaliya laga soo bilaabo imbagaati ilaa maanta sababta ku kallifaysa inuu dhibaato ka shaqeeyo yacni waxaan dhibaato ahayn uu ka shaqaynayo wanaaga weligeed lama arko khilaafka iyo balaayo un ku dhex jira iyo wax diidmo iyo halkaan hala rido iyo halkaan hala keeno iyo wax un isku bedel waxaasuu ka shaqeeya waxaasuu nooga shaqeeyaa waxay yihiin adigu kaale sheeg dalka ma joogaayo dalka ma joogayo dibadda ayuu waree wareegaa muxuu ka qabtaa waa su-aal isweydiina yani hal bil joogi ma meeshaan weligii dibada u socdaa muxuu ka qabtaa dibada waxaan ka codsanaynaa digil iyo mirifle inay naga wadaanaan ka codsanaynaa ir codsigaynuna xooga u dabamara waa sidii laysu bixin jiraa laysu bixina hadda waa codsi shantaan ku hirgelinaynaa dir ama somaliland dir waxay yeelatay dawlad waxayna ku dhawaaqday gooni ugoosad ama gooniyusataag waxaan dirta waqooyi ka codsanaynaa waxa ay annaga na tari lahayd lahaayeen inay taraan somalilan taas ayaana annagu hawiye ahaan wax la qabanaynaa yani somalilanna la shaqeeyaan dadkaas waxay yidhahan annagu waa tagnay annagu somalilantaasaan naqaanaa somalilantaas minaan aqoonsi ay helaysa iyo weyhaysaba iyada waay laakiin annagu waxaan kula dadaalaynaa inay meesheeda ku nabad gasho waxaan u qaban karnaan u qabanaynaa iyaga kuwa meeshaan noo jooga walaxay nagu soo kordhaayaan male ciddoodii hala shaqaystaan ha aadaano meeshooda annaga moogtaa dhibaataha dhexda naga geliya weligeyn inaan ku jirno ya dirta koonfuro waxay naga heli doontaa xaqeeda haddii soomaaliya wada jirto iyo haddii ay kala kala tagtaba biyomaalaan uga jeeda yani ciddaan inta degta isku saamiyaan nahay waa u kaalmaynaynaa hadday naga maarmaanna iyaga waayo haddii kaleta annagu hobyo iyo kismaayo inta udhexaysa waa degannahay qof nooga badanna ma jirto meelna kaliga inaan deganna meelna dadkaan la degannahay ma beenaan ka sheega bas waa runtay waay ma tiraahido fiveka amba twenty five waa tay ahayd moogta saddex waa soo akriyay halna annaga waaye nuskiyaa soo heray wax wa- wax wanaag ah kama arag nuska wax wanaag ah annagu kama arag laakiin waxay u badan yihiin beelo yaryar oo nala deg nala degaana beelo yaryar oo nala degaan oon isleenahay u badan yihin kuwo badanaa ku jiro oo oo oo degaankeena degaanka dadka waa lagu xurmeeya cajala darisaadkii waxaan ku baaqaynaa arima ma la rido waaya ma soo soo dhaco waaya waxaan ku baaqaynaa in la diido dastuurka dastuurka gaalada in la diido waxaan ku baaqaynaa dastuurka gaalada in la diido waa diidnay dastuurka gaalada waxaan ku baaqaynaa in hawiye isdifaaco siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo milatari ahaanba hawiya isdifaaco suuriyaa loo soo dhig waxay rabaa inayna barakiciyaan una suuroobi maysaan iska dhicino nimankan waxaan ugu baaqaynaa in madaxweynuhu dhiso howlgeliyana maxaakim islaami ah si deg deg ah sidoo kale in ciidamada loo dhiibo dad khibrad leh daacadna ah ciidamadii hore waanaha la soo celiyo ciidamada joogana dad daacad oon ka cunaynin garaamka ka cunayn oo mushaarka ka dilayn oo nabad qabaa loogu dhiibo walax jiniyo faraqa ku shubanaya cunugina oo meesha kasoo baxaya baray keenta waana kuba meeshaan degada inay kasoo qaadaan meeshaanan ka ceshanayna afar waxaan ku baaqaynaa in madaxweynuhu farageliyo hay-adaha dhaqaalaha sida dekeda maaliyadda iyo aeroboortka loona dhiibo dad aqoon iyo ammaano leh oo hawiye ah maadaama aan soomaalidu wax nagu darsan qof wax nagu darsata maleh meeshayna anagu inaan maamulno waayo shilinkayna waa inaan anagu ilaashan warmabaaq waxaa kaloo aan ku baaqaynaa in ciidanka dawladda la siiyo xuquuqdooda oo aan la meermeerin loona xil saaro saraakiil aamina waa unkii onku soo celinayo waaye saraakiil aamina waa inay helaan ciidankaanu oy xaqooda helaan waayo hadday waayaan dhibaataa taallo oo faraqa lagu shubto oo nimankaan duurka ka yimid oo boorsooyinka wada jiray cali mahdiyay wataniya aydiid ilaa maalin intii ka dambaysay hoteeladay degan yihiin waxaynay ku cunaan lacagtaynii oo dhammay qaateen dhibaatay nagu haayaan ama waxaan isku darsanaynaa ama waa kala tegaynaa waana waanana yaqaanin haddaan qoryaha qaadano in meesha lagu kala tegaayo waxaan ku baaqaynaa in la siiyo ganacsatada hawiye oo la qaatay hantidooda loo celiyo hantidooda si sida suurtagalka ah hawiyaha waa la dhacay hantidoodii waa la qaatay wax la siinayana ma leh kulli waa dhacanna halaha inta hadda jooga dad badan oo dhacanaa ku jira in marka dadka dhacan waxoodii loo celsho sida suurtagal ah annaga waxaasna waxaan u sheegaynaa madaxweynaha waayo kuwaan walax shuqul oon isku leenahay male walaxay naga dhibi karaan iyo walaxay nagu tari karaan midna male boorsaaley waaye boorsaaley dadkoodii ay aadayaan ama waxaan ilaahay yeelayaan wax u dhexeeya male gaarsiin fariin beesha hawiye waxay idinka codsanaysaa waxa la al-shabaab waaye marka aan la hadla bal warkaas si fiican u dhegaysto gaarsiin fariin al-shabaab beesha hawiye codsi ma ah beesha hawiye waxay idinka codsanaysaa in aad dagaalka ka joojisaan dhulkooda maxaa yeelay waa beel dagaalka taqaan abaalna idinku leh taas beddelkeedana idin idin badbaadinaysa haddaad badbaadisiin yacni dadkan waa dad dagaalkana yaqaan amaalna idinku leh nimankaan al-shabaaba cayroobaa keen xasan daahir meelow jooga calidheere meelow jooga haddii baydankeeda leeyahay wadaadkii macallin hebelka ah meelmooqow jooga meelow jooga war waxaad yeelaysiin shabaabo waxaad yeelaysiin hawiye dagaalka ka dhaafa dadkaanu xamar wixii ka waqooyiya walaxaad ka cunaysiin male maxaa jira dad dagaalka yaqaana waayo weligoodna gunnimo ma gelin waxay la dirireen maxamed cabdulla xasan cali yuusufay la dirireen maxamed siyaad barray la dirireen abyaalkiina dib u fiirsho ebadkooda qof qabsata male ninka laakiin berya waa ku baryi karyaa ninku meesha iska joogi kara intay ka ogaanayaan hadda waxay ogaadeenoo waxay ogaadeen oo ii sheegeen oo iisoo gudbeen haddaan idiin sheegaa haddaad ii diidaan beeshu waa iska kayn difaaci doontaa waxayna soo samaysatay qaabkii ay idin idinla diriri lahayd oo aan kharash iyo xoog fara badani kub ku gelin yani xoog fara badan iyo kharash badan ku geli mayno kufaaru quraysh ay nagu tilmaameen meeshaanay rabaan inay qaataan mayda soconaysa waa un iska indhacadaynay qaraxaas kaliya ay samayn karaane xoog walaxay ku qaadi karaan male waxay ku difaacaysa beeshiyaan idiin sheega niman dhallinyaraha keena iyagu hadda amison ay ku celshaan godadaa laga qodaa xamar ka bilow ilaa meesha la yidhaha ceelbuur jid kasta godkaasaa laga qodaa baabuur maa u soconaayo wixii soo herana fallaartaas iyo waxaad sheegaysiin qoragaa lagu dhufana hadda gurmadka ka yimaad kismaayo oo dhaxow ku dhimana hadda alahaasaan idiin sheega aniga wadaadada geesiga waa jecelay ilah wadaadka xumo xoog xoogka aan necbahay rasuulku leeyahay murtadka owshadaa kaliya uu la dhac fadhiyaa gorba war murtadkaan ha dhihin maayo inaad iga xoogo weysaaye waxa murtad ninkii meel islaameed birqinaay nimayo gurmadku waa xumaana magaalo magaalaan u goynaynaa magaalo magaalaanna u laynaynaa dadka hadda annagana aan na laynina waa idin bixinaynaa waa idin badbaadinaynaa gaalada idiin sheegi mayno annagu idin dili mayno haddaan dhulkayna nooga baxdin iska taga dhulka masaakiinta oo la kala qabsado waa baya bakool markaa ka bilowda ilaa wixii ka halkaasa iska aada dhulkaas qabsada waana idin kaalmaynaynaa dadka meeshaasaa dad masaakiina leeyahay masaakiintaas ka xooga hadda waana kuwaad nagu dilaysiin waaye meel kale waa soo qori waayeen ka yeeli maayan qoryay hor u qaadanayaan ma waa ku dilaya caradina ilaahay aada sheekh shariif madaxweynaha ilaahay idin keeno oo idinsoo idoo laydin gedaayo ood baac tihiin oo saman laydinku gato eraboor laydiin samaysta wadaadkaasaa qalabkiisa qaata waxu adeejinayaana waxay ahaayeen dhallinyaray ahaayeen ma ahayn wadaadda ma ahayn kuwaasaa idin badbaadiye kuwaasaa geedaha idinkasoo hoos bixi war amaal dariirin so ilaahay ma dhin hal jazaa lixsaan ila lixsaan war aawe ixsaanki laydiin sameeya aawe so wadaadda ma yidina so diinka ma taqaaniin so alla ka cabsamaysiin maxaad anaga gunnimo noo gelinaysa iyada noo qaxin war kaaraan da ninka joogaahu kaawow ka shaqeeya qataarow ka shaqeeya dameerow ka shaqeeya xamaaliga furdada waayo xalaashow cunaa qofow dhaca male amisoon ma joogto maxaad u dili haduur buu barakacinood karabta anigu intaasaan rabaa inaan haddii ilaah yidhaahdo u sheego